faydhabo walinis diyaaryahayti martigeliyowka doorashada madaweynenimo ee koonfur galbeed taasoo dhici doonta shanta bille dhiseembar weliba haskareyli musharax xaanase kuleytan kakan dhayaala oo xiisan weela doonta doorashadii inka horreyti walhadoorada ayaan dhubataatiyaalka matalaw idka shacabka koonfur orsa oo horey hangmareen ulhaayka qabiilo shalgadiisan degow sideeda gobol ku koobanta koonfur orsa haanas oo shale shabeellada hoose baay iyonay boqol weliba waa doorasho wasinkeeda dhiyaasa wanaada fartala kahaaya obsila kuqaba inyay reedan dhiyaasa sidiisida tooka hordhaantii reedanka dhidi tum-i toddobadii noofembar yahayti markiinka horreyti guddoomiyaha golo baarlamaanka shaaci inyeeda dhiyaasa doorashada waana ka adkaysaday guddoonka dhowr jeerna warbaahinta weydiday xilligiiya dhiyaasa doorashada guddoonkana is-oo marwelba kalsooniska qaba marwelbana sheegay in tom iyonay toddobada noofembar yeedeeta tom marnaba dhananin dhiyaana islamarkaasaytina doorashadasi rasmiyan dhiyaasa ilow managana weliba dhiidayee tii luku obsa qabiya hayti in yeeda reedan dhiida doorashada weliba la deeray amankii dhiilayti doorashada maananagana reedan dhiidi qolkii guddoonka horanqaadina buri doorashadii reedan dhiidi muddoga laka dari tom-iyo toddobada meelyahayti waliba lakadhikay markaleeta labaatiyanay siyeedka ballantiyeeda dhiida taas oo yeedeeta toondhexayta tom-iyoonay kow bir labaatiyanay siyeedkii laka ballami hatana markalaya gadaalan ku dhiidi waana labaati siyeedkii baryeyna ka eedanta labaatiyanay siyeedka balla doorashana ma dhiyaasa haabahaato yeedo weliba nagatayee doogi reegay soomaaliyeed eraasi ku dar oo dubidhal bara labaatiyanay siyeedka ballayata maalintii lan astay in yeeda dhiida doorashada koonfurorsa laakiin kulun yoo weeladeen guddiga cusubee qabanqaabiyowka doorashada koonfur orsa muddo kaleyo horlayoona kasii dareen xillig iyada dhiilahayti walin iyada deersiyeenee ilaa shanta bilo dhiseembar gureed markiyo kolkiyo kacan dhoodeen in hooleen yaala i waqtiga inisbiyaana sidaas daraadiye yaas la gordeen in waqtigii warlaka dara siyo on helaan waqti ka filan an suurta geliyaasa in safayliyoon agaasimaan qabanqaabyowka doorashada riidandhiyowka ha foo saartay doorashada madaweynenimada ee koonfur orsa sidiyo inta badanba iyo qaban aqoon-yahanad iyonay bulshada rayidka walib waa siyaasad la maleegow ujeedsana ete in la madadaaliyo shacabka waana la kundiriisiyo obsada teegan yo weliba yeedeetaa doorashada shanta dhiseembar dhiyi doontee mase reediya markaleed an dhiyi doonta taasoo warar habaw sheegahaye in laka daro doona maalmo kale oon cayiminayna walow kalsoono laka qaba guddiga qabanqaabyowka doorashada ilaa iyonay hata sadada faylayo an lama caamilahayaan musharaxiinta isdibaangeliyaasa iyonay sada faylayoon dhagangeliyeen habraacigii hore ee guddigii is-casili dejiyeen oo id buuhiyo ka meelmariyeen dubataatiyaalka islamarkaasaytana meelo kubiyaasa tuhunkii qabeen bulshada in guddiga yoo la laaba doonaan habraacigii hora habraac cusubna andejiyaan taasoo hata meelo kubati guddiga caddaala faleen shaqo fayleya qobadeen welibanan dhammana shileediye xilligiiyo waqtigan qobadeen doorashada in yeeda dhiida oo ee oo eh shanta dhiseembar madalintoog haaye miidaanka la hadalhaaya weliba haniiska aruuray amniga dowladda federaalka bamboonyahayd godob haan wasaaraddii amniga guda ka amarti wasiirkii amniga koonfur orsa inuuse hooga saara sogowka amniga magaalada baydhabo yee ku dhii doonta doorashada waana ku horseeda sida ka qoranayti warqadaha kubati xafiiska amniga guda soomaaliya walyeeda ka sheegdi iniyo jaraan dad fadaayeen in dhibaatiyo ku jaysadaan doorashada koonfur orsa sidiyoo warqada ka qoreenna ulajeedka kiishe warqadaasaytii may fahansan maana sheegna dad goone eh waana may fahansan waana kor dhaweenley walin yeeda an maadee taasoo la faladow inti markale reedlanka dhaka doorashada yeena ujeedsheete muddo markale waqtee inti lakasii dara si markanka dambayta beela caalamka unku gadda dowladda federaalka in koonfur orsa doorashoonku dhii korna waana an la wareegaan doorashada guddiga doorashada qarankana yeena ka amarta in jadwal cusuba an dejiyaan doorashada koonfur ursa taasoo badhiidana abuuro korta qalqal siyaasadeed oo saameey korta hanaanka federaalka dalka ku jara iyo taasayna lankageedumyahaya abuurowka amni humo barmakiyaale haalku soo meelasmaraw weliba baydhabo hadeerey wafdi hogaamiyow safiirka jabuuti midooda afrika anfadhi waana e gudoomiyaha guddiga amniga geeska afrika maxamed idriis mas-uulkan kuwiin howlgalka soomaaliya ee amisom francisco mandera iyona hubno kaleeto kusooda beela caalamka waana qaabilsan ammaanka waliba iyo kulan madaxtooyada maamulka iyo kalaweeladeena madawiinaga kumeeldeerka cabdiqaadir shariif sheequna maye laamo ammaanka iyo nay musharaxiintan teegan xilka madawiinenimada koonfur ursa deerayan limusharax kulankana wali bahaaye koo ilbaaba an hirinaay saxaafadana bannaanka kuroogdi marka shirkaha dhammaadi saxaafadana yeeban ogayna wala runtee lakuka hadalay shirkaasaytii yo bankahan behen walina hadalkan ka horeynba qaadadaye madawiinaga kumeeldeerka waanee guddoomiyahaga golo baarlamaanka koonfur ursa cabdiqaadir shariif sheequna maye walinuusu eray waxaan sharaf weyn inu ah maanta inayna soo booqdaan wafdi ballaaran oo ka socda ururka midooda afrika gaar ahaan golihiisa ammaanka ee uu horkacayo guddoomiyaha xilka haya ee muddadan oo ahna islamarkaana safiirka dalka aan walaalahanahay ee jabuuti u fadhiyo ururka midooda afrika sidoo kale waxaa la socday wakiilka ururka midooda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya waxayna noogu yimaadeen booqasho ay ku maraayaan qaybaha kala duwan ee soomaaliya marka qaybteennii ayaa maanta ku soo aaday inayna soo maraan iyagoo aan iska waraysanayn xaaladda guud ee gobolka gaar ahaan dhanka amniga iyo gaar ahaan howlahan haddartaan inoo socda saad la socotaan waxaan ku guda jirnaa diyaargarowgii gaar ahaan marxaladihii ugu dambeeyey arrimihii doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marka sharaf weyn bay inoo tahay inaad wafdigaan inaanu soo dhoweyno warbixinona aanu siino ayagana wixii warbixinna aynoo hayn ay noo soo gudbiyaan marka waxaan leeyahay mudane safiir iyo iyo wakiilkaba iyo wafdiga aad hogaaminaysanba waa ku mahadsantiin booqashada aad maanta nagu soo gaartay maxamed idriis yaki higsadi waana haay safiirka jabuuti ee midooda afrika waana ee guddoomiyaha guddiga amniga geeska afrika maadsantahay adiga iyo xukuumadaaduba saad maanta noo qabateen iyo sidaad sharaftalee xagga noogu soo dhaweyseen saad sheegtay wax walba ka wada hadalnay maanta waxay ahayd baydhabo la yimaado la arko amniga qaybtan soomaaliya ku taalla inay sidaga tahay inaan ka wada hadalnay haddana doorashooyinka soo saareen soo socda inaad nala kulansiisay musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada soo socota annagoo haddii aan nahay golaha amnigii afrika waxaan nin walba ugu yeedhnoo nidhi doorashadaasi si nabada oo xalaalaha niigu dhacdo maxaa yeelay soomaaliya meesha ka timiday ama laga keenay tobankaas sanee dambe waa la ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaasoo soomaaliya unamaahine degmadeennoo dhan wala taabanaysa haddii xaggii dib loogu laamo iyo afrikaba markaasaa awgeed baan yaan nin walba ugu yeedhnay in maad aragtay ay kalsooni ku qabaan doorashada soo socota inay ilaashadaan wayna doorashada socotaa inay dalkooda si gaara u ilaashadaan ay nabadana ay xoojiyaan annagoo rajaynaynaa haddii aan nahay golihii amniga afrika inay horumaray gaadho dowladda soomaaliya oo dhan meeshay dooniba ka taallo soomaaliya wadda meeshuu doonaya ka joogo soomaaliya soomaaliya horow socota ayaa ayaan jecelnahay saa awgeed baan maanta uleeyahay madaxweynihii maadsanka
madaga howlgalka amisom francisco madera yaa uu siina gebagabadii meelasayti ku hadali walinuuse erayee
guddoonku dareera midowda afrika golo ku shaqeeya go'aanku deerowka nabadgelyada iyo xasiloonnida qaaradda afrika mayba eedanka faraxsan yihiin iniyo qoyaan beradkun baydhabo siyo marqaatonku nagadan xaqiiqada ku jarta neelung maalmo ku hor intayan dhiinna doorashada koonfur urse eeddii eed baybaseenka ka mahadnaqeey waanan aqoonsaday doorka madawiinaaga ku-meelgaarka ee koonfur galbeed usuku dheelohay arrinto doorashada ii sidii usu og lama caamilohaye dhammaan musharaxiinta usu ogalan kujaysidoohay sidii habsameenka dareeran lahayti shaqada waana dadaal faylow oo isujaysidaw madawiinaaga koofur orse qaab faylahan andareerowka maybwaa dadaal eed muhiiman e oon geed dumiyaasa doorashada koonfur orsi iniya ka dhiida si nabad ah sidaas dartiya mudana madawiina adi i dadka oo dhan i musharaxiinta maybaasiinku kuma hadnagaane fursadun qiimada leh oo ah ini una aragna ilaa ay ha ini wafdigun aragaan ilaa ay hata sidiyo wal an dareeraan ii doorashada la fadaw ini shanta deseembar dhiida iidna rajiwiinlanku qabo iniya ka dhiida si xor i xalaal ah taasoo id un dhooruhayna ini natiijada ha ku bahan doonto doorashadaas yo aqbalo doonaan musharaxiinta kii ka guulaysada doorashada iidaanag mahadsantiin
haabahato dhammaan gooskiya kuwada hariiran waana ku sumanyin dowladda iyonay beela caalamka yo ona la kuleeye hal ujeedda ee in la abuura xaalad an jarna sidii lan helo lahay marmarsiyo laka xalaalaysadow masiirka bulshada koonfurorse isla markaasna lang meel mariyi lahay qorshayaalka kaaysan hiigsadaasa dowladda lamada kun iyo labaatanka weliba isweydiyow mudane hilimageeheed runganagadaase may dowladadlaan koro kortee fadiyoodiyo oo badiidda si kastaba indaboolo runta bannaanka yaalla taas oo dadka reer koonfur ursa dadaalanka jaraan intiya taabagalla tiidiyo yoo aaminsanyin in doobataatayaalsho in yo indayaca doogna idka kalsoonidiyo maalinta doorashada landareera doona oo ka eedan shanta desembar waliniyeeda etaa maalin lanshaal baha doona bur i dhacay